Maamulka degmada Raagaceel ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa qabtay olole caafimaad oo nafiqis lacag la'aan ah loogu sameeyay qaar ka mid ah bulshada deegaanka. Waxay qayb ka tahay dadaallada lagu horumarinayo adeegyada caafimaadka ee degmada, iyadoo diiradda la saarayo dadka aan awoodin inay iska bixiyaan kharashka daaweynta. Qaar ka mid ah dadka ka faa'iidaystay ololaha fiiqista indhaha ayaa ka mahadceliyay.
aniga waxaa la yidhahaa muuse shiraaye maxamuud kutaabkan yariiska hor laba sano isagoo jiraaw isha waxaa uga dhacay dhaawac marka waxaan geynay jowhar waxaa layidhi ishan oga waa hab dhimane ma fiiqanto waa kasoo laabnay maalan nimidnay raagaclaan nimidnay ankoo iska joogno hadda isdhehayna ishan igaaro waxaan u yimideen kuwo qalin oo qalin isbitaal qalin qalinaan u yimideen markaasaan dhahnay ma kusoo fiirina waa keennay isla marka haddaan keennay waxaa yidhi waa waa- waa ishaan waa la qalaa waa qalantaa waa la- waa la qalay ishii waa fiicnaatay nabadira naqatay araggii oo isla markiisii arkaya wuxuu weli dilka sii qaaday wuxuu weli awa aheeda maalin ii naqatay xaytow maasha allah marka waxaan u mahadcelinaynaa isbitaalka raagaceelle iyo maamulkiisa iyo takhaatiirta timid oo dalkudan wax ka qabatay oo eh, dalku diraan intaasoo dalku diraan inkoo aan ka sabarnay ee dalkudan ku dadaashay ee juhdi ku bixisay ay wanaajisay maasha allah waa mahadcelinaynaa khayr allah ha siiyo
inay shaydaas oo saddex oo shan sano oo oo iga waxay iga shan sano oo oo iga indhaleeday oo xabad ugu jeedi waayay haddaan nuug la igu yeelay waxaan u mahad celiyaa isbitaalka raagacaalo iyo maamulkiisa oo indhaha ii fiiqay waa degmada raagacaadle oo isbitaalka ah anigoo il aan waxba weyjeedin oo igamacdoo saaya shaas le ilaahay ayaa subxaana qaadir ahaan noo keenay daawo noo soo dejiya dad mus- muslim ahaa noo yimi ishi waa lay fiiqay waxna waa uga jeedaa waa ii fiicnaatay khayr allaha siiyo waana u ducooynay diratoor kooshin waaye
Dhinaca kale, agaasimaha caafimaadka ee degmada Raagaceel ee gobolka Shabeellaha Dhexe, Doctoreso Maryamo Cusmaan Xasan ayaa waxa ay u mahadcelisay cid walba oo ka qayb qaadatay nufiqista, waxay si gaar ah ugu mahadcelisay dhakhaatiirta fulinaysay howshan.
Een, waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waktigiini iyo aqoontiini sidaa loogu deeqdeen dr maxamed waxaa ku faraxsanaa inuu yahay macalinkeygii ilaa iyo maantani aa ii garab taagan yahay oo isbood gareynayo ustaad waa ku ogahay waan kaga mahadcelinaya horumar fiican mustaqbal fiican intaan ka badan waan kuusii rajeynaya aad iyo aad kaga mahadcelinayna booqashadaadii cisdaalka waa marka ugu horeysay ee lagu sameeyey programkan waxaan ka faa'iidaystay bulshada degmada raagaceele oo aad ay ugu faa'iidaysteen waana waana ku mahadsantaa doctor Tallaabooyinkani caafimaad ayaa muujinaya sida maamulka iyo bulshada gobolku ay ugu go'an tahay inay horumariyaan adeegyada caafimaadka gaar ahaan kuwa loogu talagalay dadka danyarta ah.